munaasabad lagu qabtay xarunta madarasada alkhayraad ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey in ka badan laba boqol oo arday oo dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka iyadoona munaasabada lagu abaalmarinaya ardayda ay kasoo qayb galeen maamulka madarasada qaar ka mid ah culimaadudiinka kismaayo gudoomiye ku-xigeenka ah guddiga shaqaalaha rayidka baarlamaanka jubbaland waalidiin iyo martisharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyinka ayaa soo bandhigay cilmigii ay barteen dhankooda waalidiinta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa u hambaliyey ardayda waa shay marka aada lagu farxo marka hadalkayda waxaan ku soo gebagabaynayaa marka hal dardaaran baan waalidiinta leeahay anagaan ka mid ahay ardaydii maadaama meeshan ay imaadeen oo qur-aanka dhameeyeen oo xifdiyeen yaana dhihin ardaydii meeshii la rabay tageeno waan ka fadhiisanay sababtoo ah ardaygu haddii aan intuu macnaha tamyiiskiisa iyo barnaamijkiisa kasii gaarin oo macnaha aqligiisa uga sii socmin haddii faraha laga qaado qur-aanka ili loo daayo wax faa'iido ma keenayo mid ka mid ah maamulka madarasada ayaa ka hadlay xafladda waasada alkhayraad waxaa la asaasay labadii kun iyo sagaalkii waxaana laga bilaabay laba fasal oo ku yaalla masaajidkan hadda aan fadhino haddana waxay maraysaa magaalada daafaheed oo dhan inay farxyo ku yeelatay ilaa iyo dhowr iyo toban ayay maraysaa macaahid shan ah iskuulaad qur-aankii asagana shan goobood ah intaaba hadda way leedahay sheekh cabdirashiid weli ibraahim oo munaasabada ka hadla ayaa u hambaliyeeyey dhammaan ardayda markaasi dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka iyo kuwa khatimay ee qur-aanka dhammeeyey waa fadli ilaahay waxa weeyo wax bini-aadmigu wada hela ma ah wax cid walba ilaahay uu siiyana ma ah waa nicamka ilaahay bay ka mid tahay shukri bay markaa u baahan tahay ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka guddiga shaqaalaha rayidka baarlamaanka jubbaland ayaa xafladda soo xiraya
waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala intaanoo kitaabkiisa baranayso awlaaddoodii ku tarbiyaysay iyo kuwii barahayay in hadduu ilaahay meeshaan nagu kulmiyey alxamdulilahi rabb alcaalamiin ilahay baan uga mahadinaya marka labaad waxaan u mahad celinayaa waalidiintii guri islaama inay abuureen dhiseen oo aas-aaseen awlaaddooda ku tarbiyeeyey diinta oo la soo aaday shanqarta diintaan ayagana u mahad celinaya jasakum allahu khayran macfigeedana allaha siiyo waxaan marka labaad u mahad celinayaa culummadii arrimaha hadda meeshaan ka muuqdo waxay u baahnaayeen waa arrimaha ay dowladaha qabtaan wey macallimiintii u qastay ee hadduu alla kuusama ogol yahay sameeyey madaaristaas hadduu alla kuusama ogol yahay una taagan arrintaa ayada ilaahay baana subxaanahu wa tacaala idin sharfay